wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa xaafadda calanley gaar ahaan waaxda madiina ee magaalada kismaayo ka dhagax dhigtay masaajid kaas oo ay dhismihiisa iska kaashanayaan wasaaradda iyo hay-adda bisha cas ee laga leeyahay dalka imaaraadka carabta dhismaha masaajidkan oo dhowaan bilaaban doona ayaa ah mid ay baahi weyn u qabaan bulshada waaxda madiine ee xaafadda calanley qaar ka mid a culimada magaalada kismaayo oo goobjoog ka ahaa dhagaxdhigga masaajidka ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la badiyo goobaha cibaadada sida masaajida iyo madarasooyinka wax lagu barto waxayna wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta uga mahad celiyeen dhagaxdhigga iyo dhismaha masaajidka ka ahaa yar oo insha allah haddii ilaah yidhaahda jeengad oo hoos ka go'day aynu ahaa adigu dhowr sanaan sidaas ku tukanaynay insha allah marka muxsiniintaas noogu deeqdayna ayagana ilaahay khayr ha ugu jaaziyo waan u ducaynaynaa adduun iyo aakharaba allah macnaha ku liibaano nimcadaas ay macnaha maalkaas ay nagu bixiyeen oo insha allahu xaafadda ay macnaha baahi badan u qabtay marka insha allah wasaaraddan noo keentayna waan u mahad celinaynaa ilaahay wasaaradda jirta oo macnaha noo waafaq
الحمد لله رب العالمين هذه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار قرار قلبي يديه قدام هيا عبسي يا هياش جبت وحدا الحمد لله رب العالمين الهي بالف الف كو حمدينا بعد الحمد والثناء وزارة أرهنا دينتي أوقافتا وغالكان عثمان ومارتي agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland aadan faarax gaarane ayaa sheegay in wasaaradda ay ka go-an tahay tayeynta iyo horumarinta goobaha cibaadada iyo goobaha diinta lagu barto sida madarasooyinka iyo sidoo kale masaajidda waxyaalaha aan maarata hiigsanayna ay ka mid tahay in dhisitaanka masaajidyada iyo madarasooyinkaba wasaaraddu ay qayb lixadle ay ka qaadato masjidkan oo masjid yar ah oo runtii xaafadda xaafadda uu ku yaalana maarata wax masjid oo ka agdhow areadan aysan jirin ayaa laga dhisayaa masjid oo adi dhismo dhagax ah marka hore oo lagu tukan jiray wuxuu ka dhisnaa jiingad marka alxamdulilaahi hadda waxaa laga dhisahayaa dhagax oo runtii waxyaala badan oo maaratay jiingadda caylada fara badan oo ilaah looga bogsoonahayo waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo dhammaan dadkii muxsiniinta ka qayb qaashay ka soo qayb qaatay khaasatan hay-adda bisha cas ee waddanka imaaraadka oo hadda wufuud ay nagala joogto oo runtii sadaqadan la baxay masaajidkan yar ee xaafaddan madiina tu calaley laga dhisaayo oo runtii afici doono dadka xaafaddan gudigan awal aan ku tukanhaya meel ma garanaysaa aan runtii aanan maaragtay qurxooneen maanta wixii ka dambeeya insha allahu waxaan rajaynaynaa masaajid fiican oo qurux badan oo beytullah in laga dhiso
waaxda laga hirgelinayo masaajidka la dhagax dhigay ayaan lahayn masaajid ay ku cibaadaystaan dadka degan xaafadda calanley gaar ahaan waaxda madiino